toronto onterian ka soo baxay toronto to netherland netherland waxaan tegay jarmalka oo walaashay joogto jarmalka waxaan kasoo tagnay galabnimadii axaddaan tegay jarmalka markaan markaan tegay jarmalka kadibna waxaan soo aadnay maxaa la dhahaa jarmalka to istanbul istanbul waxaan ku ahayn transit haye xaggee u socoteen waxaan u soconay muqdisho marka markii aad soo degteen iyo markii ay dhibaatada airboortka ka dhacday maxaa u dhexeeya wallahi waxaa u dhexeeyey lesson fifteen minutes wax ka yar shan iyo toban daqiiqo ha marka see wax u dhaceen adiga xaggee joogta markay wax dhacayeen sawir naga sii balqaabka ee wax u dhaceen waxay ahayd qaybta wax u dhacday waa soo galnay boorsooyinka laba meelood ay ahayd oo laga gudbo oo kontaroolka ah kontaroolka markaan boorsooyinka waaweynaa isdhaafinay ee boorsooyinkeeni gacanta ay harteen kuwii gacantana aan marsiinay aniga marka kuwii gacanta markay mareen anigana waxaan galay meesha oo baaritaanka oo gacmaha kor loo taagayo maaragtay horay a ugelaysid marka markaan dhexda galay ee naagti ay bahashii igu igu maxayto marsiinayso baan gadaasheeda naagta iyo anigaba hal mar gadaal isla fiirinay laani waxaan maqalnay hal mar oo xabad ahaa dhacday xabaddii markay dhacday gadaalaan wada fiirinay balse ninka wuxuu noo jiraa ilaa iyo muuqaal ah ilaa iyo toban sentimitir camal ah oo waa nagu dhow yahayba waxba nooma jiraba wuuna soo ordaaya aad usoo socdaa walaashay marka waxaa noo dhexeeyey iyada marka wiilkii na caawiye boorsooyinkii noo qaaday ayadana wiilkii soomaaliga ay la istaagtay ay la hadlay arrin marka waxaan isdhahay kolleyto meesha safkeedana waa yar yahay way soo geli doontaa iska marka wiilaan noo dhexeeyey aniga iyada anigii marka markaan arkay inay meesha maxayhatood xabadihii oo mar uu riday mar labaad uu riday kadibna baaskuu furay bes aniga iyo naagtii wax maaragtay waxa maxayhatood na controleysid waa cararnay horeydeena u cararnay horeydii waxaa na celiyey derbi derbiga markuu na celiyey aniga ayagaan foolow gareyna anigan waa cararay walaashay meelay ku dambeysay war mahay waa iska carar borsadeydii alaabteedii everything waa ka tegay waxaan u cararnay dhinaca bidixda adana adana u carar markaan u cararnay ilaahay amarkii albaabaa furmay albaabkii markuu furmay sidii dadkii dhan markay soo wada carareen waa kufay markaan kufay waan kacay laakiinse nasiib daro lugteyda waaba jabtayba habaaraan cararay waxaan tagnay meel waxaan ku tagnay oo qashinka lagu rido marka meesha qashinka gadaasheeda aan dhoor aniga iyo dhowr holandees ah iyo dhowr maxaa la dhahaa oo wadamadaas kale ka imaaday oo maxayhaydood oo badnaa aan dhinacaas wada galnay isla two minutes kadibba haddana meesha aan joognay laftirkeeda hoosteeda haddana banka banka bamka ka qarxay ilaahay amarkii waxba mana gaarin alxamdulilah shukri waxaan ku joognay meeshaas ilaa iyo shan iyo labaatan daqiiqo soddon daqiiqo xabaduhu ay iswaadeersanayeen oo korkeena ka dhacaayeen oo hoosteena ka dhacaayeen oo gadaasheena ka dhacaayeen ilaahay wuuna soo samabixiyey isla adiga daqiiqada kadib adna waxaa imaaday buluiskii waxaa imaaday bulaansooyinkii bulaansooyinka inta badan wayna dhaafeen oo major laba bam maa dhacday ma aqaani horey aadeen meeshii wiilish laba wiil ay su qarxisay iyo meeshii ay xabda ay ka dhacaysay annaga aan kasoo cararnay bes ilaahay amarkii sidaan maaragtay aan meesha u joognay uun mid un baa noo imaaday oo ah maxaa la dhahaa bulaanso kii a maaragtay aan gacanta loo taagay anigii ay qaaday wiil kaloo carab ah oo asigana dhaawac ahaa meesha ku dhaawac ahaa marka isag adiga dhaawacaaga xabad ma ahayn ee wuxuu ahaa jab orodkii aa ordaysay waa orodkii aa ordaayay baan kufay aniga marka wiilka kalena ma xabaduu ku dhaawacmay mise qarax ha waa ha wiilka kale xabadaa ku dhacday maxay haytood nin kale oo garabkeyga taagna waxaa ku dhacday xabad oo asigana dhabarka laga toogtay oo waa kaasi waaba dhintaan umalaynayaa yani meydku waa isdhex yaali meydku waa yaali jaranjaro oo hoos laga deganaya aniga kama deganin jaranjaradaas way buuxda meyd iyo ha adiga hadda waxaa u socotay waxaa u socotay muqdishoa u socotay markii qaraxu ka dhacay dareenkaaga maxaa ku soo dhacay maxaa ka fakertay sidee u dareentay wixii meesha ka socday
wallahi horta markaas waxaan dareemay naxdin aad u weyn sababto a markaas maba isdheyni waa noolaan doontaa ama maxay hayto socdaalkaagaa sii wadan doontaa oo hooyada u tegi doontaa laakiinse aad ayaan u naxay maxaa la dhahaa maskaxdeydii waxba maxay haytood aniga dhan nooc kalaa noqday walwal aad ah aanan jiifanaynin oo xataa isbitaalka haddii maaragtay isbitaalka aan jiif qolka aan ku jiray markaan maqlo wax yar oo qajaf ah ama wax yar oo maaragtay bir dhar dhulka ku dhacdo ma ay dhulka wax ku dhacaan waxaan dareen waxaan dareemayay in ma aragtay ay ay ninkii xabadda watay uu meeshiiba joogo ninka marka wejigiisa ma aragtay ma kuu sawiran yahay waa ii sawiran yahay si fiican uu iga sawiran yahay wuxuu haystay dhar oo kaaki ah jaakad wuxuu haystay oo dadka maaragtay wareysiyaasha qaadaan oo muujida qaadaan oo jeebabka jaakadaha jeebabka badan maaragtay oo maxay to cadeys maxaa la dhahaa kaakiga ah wuxuu watay xabad oo xabad maxay ahayd wuxuu watay mashiin gaanka oo oo gaaban uu watay waxay ahaayeen labo customkuna laba meelood ay kala ahaayeen meesha annaga dhinacaan soo aadnay iyo dhinac waxay ahayd midig iyo bidix laba meelood oo loo kala istaagayo oo dadka loo kala fududeynayo aloora asiga labay kusoo galeen albaabka marka kii u midaha wax yar ka dambeeyey wuxuu siiyey signal uu siiyey dhinacaas aad dhinacaas aad kii annaga na soo aaday aniga tallaababa waaba ujeedaaba wejigiisa si kaliira ujeedaa
hadda marka xaggee sii aadeysa xaggee tegeysa hadda hadda maasha allah maantay maxay haytood maanta si fiican oo si maaragtay fudud ayaa la ii kabay awal waxaa ii saarnaa kaar si weynaa ku xirnayd laakiin maantay waxaan go-aanka ku gaaray inaanan toronto kun waxaa ii imaaday horta wasiirka caafimaadka ii imaaday waxaa ii imaaday maxaa la dhaha wasiirka maaliyadda ii imaaday waxaa ii imaaday ambashadoorka canada waxaa ii imaaday ambashadoorka nigeria dad aad u fara badanaa ii imaaday waxaan dhahaa marka alxamdulilah shukri maantay waa fiicanahay waa nabad qabaa waana sii wadayaa socodkeygii ma hakanaayo hooyaday iyo walaalahay oo maaragtay isugaaya ayaan rabaa inaan soo booqdo caawa two ive o'clock midnightna diyaaradaan ku qoranahay